بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm oo aan maanta gebi ahaantiisba ku falanqayn doonno isbeddellada militari ee ka jira waddanka suuriya kooxaha mucaaradka oo gacanta ku dhigay inta badan xaafadaha magaalada xalab lana wareegay garoon diyaaradeed oo muhiim ah magaalada macaratu nucmaan oo iyadana duhurnimadii maanta soo gashay gacanta xoogagga mucaaradka nidaamka nusayriga bashaar al asad oo markii ugu horraysay qirtay in khasaare baaxad leh uu ka soo gaaray furimaha dagaalka dowladda turkiga oo ka hadashay xiisadahaani ruushka iyo iiraan oo iyagana ku celiyey inay mar kale garab taagan yihiin al asad maxaa xilligan ku soo beegay howlgalkan cusub ay ku dhawaaqeen xoogagga mucaaradka suuriya waxaan sidoo kale barnaamijka intaan ku guda jirno soo gudbin doonnaa taariikhda magaalada xalab ee hadda ku dhow inay gacanta u gasho kooxaha mucaaradka qodobadaas ayaan barnaamijka ku faaqidi doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii afaraad oo xiriir ah ayay si guul ah ku socotaa howlgalka ay kooxaha mucaaradka suuriya ugu magacdareen radcul cudwaan oo lagu xuraynayo magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada idlib iyo xalab dagaallo xoogan oo soo bilowday maalinimadii shalay ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ka socdaan magaalada istaraatiijiga ee xalab oo ah magaalada dhaqaale iyo tan labaad ee ugu weyn suuriya xoogagga mucaaradkana waxay ku dhawaaqeen inay gacanta ku dhigeen inta badan xaafadaha xalab barqanimadii maanta ayay la wareegeen garoonka abuuduhuur oo ah garoon militari oo ay isticmaalayeen maleeshiyaadka nusayriga bashaar al asad iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay xarunta gobolka dandegmada iyo sidoo kale laba kuliyadood oo ciidan dhanka gobolka idlib waxay xoogagga mucaaradka dhankooda ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan magaalada macaratu nucmaan kadib dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka socday deegaanada hoos yimaada warbaahinta kooxaha mucaaradka suuriya dhankeeda waxa ay faafinaysaa muuqaallo ay ku soo bandhigayso weerarada lagu xasuuqayo maleeshiyaadka al asad ee ka dhacaya idlib iyo xalab iyadoo dhanka kale baahinaysa muuqaalo boorin ah sawiro ay maanta warbaahinta faafisay waxaa dhanka kale ka soo muuqanayay tobanaan ka mid ah culimmada reer suuriya oo taagan furimaha dagaalka waxaana dhanka kale duulaankan uu yahay mid aysan u kala hadhin dadka sunniyiinta ah ee ku dhaqan gobollada xurta ah muddo afar maalin ah uu socdo howlgalkan waxaa lagu guulaystay in la xureeyo in ka badan toddobaatan magaalooyin iyo deegaano isugu jira waxayna masaafo ahaan ay ka badan yihiin shan boqol iyo konton kilomitir saraakiisha hogaaminaysa howlgalka radcul cudwaan oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in saacadaha soo socda ay allaah idinkii gacanta ku dhigi doonaan magaalada xalab amnigeedana ay sugi doonaan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in kooxaha mucaaradka suuriya ay duulaankan qaadaan maxaa jawaab celinno ah oo laga bixiyey mise laga yaabo al asad inuu gurmad ka helo xulufadiisa shiicada iyo ruushka isugu jirta muxuuse howlgalkan ku soo kordhin karaa xiisadaha ka taagan mandiqada shaam arrimaha soo idil ayaan falanqayn doonnaa waxaan soo dhoweynayaa walaalaha maxamed xasan al faatix iyo cabdulfataax abu muxsen maxamed marka hore dhankaada haddii aan ku bilaabo maxaa keenay in guulahan waaweyn ay soo hooyaan xoogagga mucaaradka iyagoo sannadadii lasoo dhaafay dib udhacyo kala kulmayey furimaha dagaalka oo goobaha qaar ay ku soo jabayeen bismillaah aad baad u mahadsan tahay suhayb ugu horreyn guulahan ay gaareen xoogga mucaaradka ee suuriya ayaa mar kale dib u soo nooleynaya ruuxii kacdoonka waddankaas oo soo bilowday een, sannaddii labada kun kow iyo tobankii kacdoonkaas oo galaaftay nolosha dad ka badan nus milyuun qof dadkaas oo badankood ay dileen ee, ciidamada nusayriga ee bashaar al asad iyo kuwa shiicada iiraan iyo maleeshiyaadka ururka xisbu shaydaan ee waddankaasi kusoo duulay Een, in kacdoon wadayaashu mar kale ay ka soo muuqdaan saaxada iyagoo awood leh carcarna la soo baxay waxay diraysaa fariimo dhowraha ku socda acdaada een, muslimiinta sunniga ah oo ay ugu horeeyaan iiraan iyo faracyadeeda mandiqadda oo runtii ahaa kuwii wiiqay kacdoonkii suuriya heer sannaddii labada kun afar iyo tobankii ay mucaaradku ku sigteen inay ridaan nidaamka nusayriga calowiga kufiga ah haddii uusan gurmud ka heli lahayn ruushka iyo iiraan een, walaalka waxaa jira cawaamil dhowr ah oo sabab u ahaa guuldaradii ee thuwaarta suuriya ee shan sano ka hor balse hadda la moodo inay ee, soo saxeen khaladaadkii ay galeen dibna ay u soo karaar qaateen Een, waxaana ugu horreysiin karnaa midnimo la'aanta tafaraaruqa ka dhex jirtay jamaacaadkii tirada badnaa ee suuriya ka dagaalamayay kuwaas oo si habqan ah nidaamka u wajahi jiray een, kadibna een, ka soo laaban jiray deegaano ay qabtaan iyagoo dagaal iyo iskacaabin adag aan la kulmin Een, suweyba waxaa jiray in dowlado dawaaqiid ah oo ka jira mandiqada bariga dhexe loo bixiyey ay runtii qasayeen ee dagaalka suuriya qayb weyn ay ka ahaayeen een, dib u dhacii ku yimid ee, xoogga mucaaradka ee la dagaalamayay nidaamka ee bashaar al asad Een, dowladahaasi daacimiinta ah badankood hadda meesha ayay ka baxeen oo waxayba la safteen nidaamkii dhiigicabka ah ee bashaar al asad sharciyadiisii magacyaalka ahaydna dib ayay u soo celiyeen Ee, dowladahaas waxaan ka xusi karnaa een, aala sacuud imaaraadka carabta baxrayn iyo masar oo dhammaantood ee, hadda aqoonsaday nidaamka al asad ee, kooxihii ay dacmin jireen oo lacagaha ay ku bixin jireenna saaxada dagaalka suuriya waa ay ka saareen waxaa tusaale kale oo nool inoo ah een, koonfurta waddanka suuriya waxaa ka jiray een, koox awood badan oo la oran jiray almuuh goboladan darca alqunaydara eriyadaas ay ka dagaalami jireen kooxdaas ee, imaaraadka iyo urdun ayaa dacmin jiray oo si toosa gacanta ugu hayay Een, markii dambe oo wadahadaladii astaana ee khiyaanada ahaa ay dhaceenna saaxada ayay si lama filaan ah kaga baxeen wixii xilligaas ka dambeeyey waxoogaa midnimo ah ayaa la dareemayey ugu yaraana ee xoogagii guuldarada kala kulmay macrakadii xalab shan sano ka hor ayaa dib isku aruursaday isla markaasna gartay in sidan aysan si wanaagsan ahayn waxa een, guul lagu gaari karana ay tahay een, in wixidada la xoojiyo oo la midoobo Een, maalkii khaliidka ee faasidka ahaa meesha waa ka baxay kooxaha wax iska caabintuna waxay u muuqdaan kuwo ka reestay maalkii khaliidka oo ugu yaraan hadda iyagu isku tashtay oo wax isku tashi ah ku dagaalgelaya Een, kooxaha hadda dagaalka ku jira ee xalab ka taqadumayana waxay ee, u muuqdaan kooxo inta sabray ee midnimo ee, samaystay ugu yaraanna howlgalka militari ee hadda socda een, wuxuu leeyahay hal amiir yacni camaliyaadka socda hogaankooda een, waxaa laga hagayaa hal meel ciidanka amarku waxay ka qaadanayaan hal meel zaadkana hal meel ayay ka qaadanayaan sida warbixinada ku cad hal meel ayaana laga bixinayaa qaraaraadka camaliyaadka ijtihaadiga ah waxaana ee, qaadanaya saraakiisha een, tandiiminaya camaliyaadkan oo loo xilsaaray arrinkaas wuxuu soo dedejiyey in een, waxaa ee, deegaanada loo yaqaano riif xalab algharbi ama baadiyaha galbeed ee xalab saacado yar runtii ay ku soo ee, qabsadeen waxaan tusaale usoo qaadan karnaa ee, fawjka afartan iyo lixaad ee ciidanka militariga suuriya een, xilligii ee, kacdoonka suuriya dardarta uu ku socday wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu adag ee runtii boqolaal dagaalyahan lagu dilayey kadibna laga soo laabanayay fawjkan oo sidii hore ka qalabaysan ee, waxay warbixinadu sheegayaan in waqti kooban ay kooxaha een, ee, kacdoonka suuriya ay kula wareegeen ciidankii ku sugnaana ay noqdeen kuwa la laayay iyo kuwa gacanta lagu dhigay fadliga allaah een, ay waxaan oo idil ee, u sugnaadeen kadibna xooga kacdoonka waxay la yimideen asbaabihii guusha keenayay marka een, waxaa muuqata in macrakada hadda socota kuwii hore ay wax badan kaga duwana tahay marka loo eego isku xirnaanta Ee, sohayba waxaa halkan ee, ee, in laga xuso mudan hadda qaabka u dagaalamayaan marka la eego fiidiyoyada ee, saaxada laga soo qaaday iyo macaarigta qaabka u socdaan kooxaha kacdoonka isbedel weyn ayaa ka muuqda xataa ee, qalabka ay isticmaalayaan iyo tababaradooda waxa ay u muuqdaan in wax badan ay isbedel sameeyeen oo taqyiirkana saaxada durbadiiba oo guul ka keenay ee, diyaaradaha daroniska ayaa la arkaya iyagoo isticmaalaya ee, kuwa waxduqeeya awaamirtana hal meel laga qaadanayo een, taliska ciidanka iyo dagaalyahanada dagaalamayana ee, isku dhinac ay wax u wadeen marka arrimahaas ayaa ayaa jiray aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed dib ayaan kuugu soo laaban doonaa markan waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin cabdifitaax maxaa warcelinno ah oo laga bixiyey guushan iska soo dabadhacaysa ee mucaaradka suuriya ay ku tallaabsadeen siduu yahay mawaaqifta dowladaha gobolka iyo xukuumadda nifaaqa ku caanbaxday ee turkiga nidaamku ma ka hadlay oo war ma ka soo saaray dagaaladan aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb nidaamku waa uu ka hadlay dagaaladan ka soo cusboonaaday waqooyiga dalka suuriya ee wasiirka difaaca ee dimashaq ayaa hadlay waxa uu sheegay in tobannaan ka mid ah askartooda looga dilay ee dagaalada ka holcaya gobolada idlib iyo xalab ee waqooyiga dalka suuriya wasiirkan wuxuu sidoo kale qirtay in askartooda ay dib uga soo insixaabeen magaalooyin badan taana waxay ku timid ayuu yidhi in jihooyin kala duwan laga soo weeraray ciidankoodana ay u taag waayeen amaba iska difaaci waayeen ee weerarada uga imaanaya dhanka ee mucaaradka sidaa darteedna ay soo faaruujiyeen ee saldhigyo badan sidoo kale taliska milatariga ee nidaamka waa uu ka hadlay arrintan ee waxa uu isna sheegay in ciidankooda ee maanta laga qabsaday inta badan magaalada xalab oo ah caasimadda labaad ee dalka suuriya talisku waxa uu sheegay in mucdamka magaaladaasi uu gacanta ugu jiro hadda ee kooxaha mucaaradka ee saakay soo weeraray ee magaalada Een, dhanka iiraan haddaan eegno oo iyada dhinaca la safan ee waxa uu hadlay wasiirkooda arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo cabaas carakji ee waxa uuna sheegay in dib u soo labakaclaynta ay samaynayaan mucaaradka dalka suuriya ay ka dambeeyaan oo ay gadaal ka taagan yihiin amaba ay gadaal ka soo riixayaan yuhuudda iyo maraykanka waa sida uu isaga warka u dhigay dhankiisa safiirka iiraan u fadhiya ee waddanka lubnaan ninka lagu magacaabo mujtaba amaani ee waxa uu sheegay in iiraan iyo ruushka iyo waxa uu ugu yeeray mixwarka muqaawamada oo uu la jeedo kooxaha ee shiicada ah ee dalka suuriya ku sugan aysan ogolaan doonin in suuriya ay ku soo laabtaan ee wixii ku dhacay sannado ka hor oo ah in nidaamka ee lagu ciijiyey magaalada dimashaq ee caasimadda ah halkaasna ay ku soo hartay awoodda nidaamka waxa uu sheegay taasi inaanay yeeli doonin iiraan iyo ruushka islamar ahaantaana ay la dagaalami doonaan waxa uu ku tilmaamay kooxaha argagixisada ah wuxuuna sheegay in guul aysan u ogolaan doonin ee kooxahaasi Een, dhanka gobolka ayaynu weli ku guda jirnaaye ee dowladda turkiga dhankeeda waa ay ka hadashay ee dagaalka ka soo cusboonaaday waqooyiga dalka suuriya ee waxayna qaadatay mowqif dhexdhexaad ah hase ahaatee u janjeera dhanka iyo nidaamka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda ankara waxa uu sheegay suebow inay ka soo horjeedaan ee xasilooni darida ka soo cusboonaatay ee waqooyiga dalka suuriya waxa uu xasilooni dari u arkayaa ee dadka sunniyiinta ah ee iska dulqaadaya nidaamka calowiga ah ee muddada sannadaha ah madaxa ka gumaadaya wuxuu sidoo kale ninkan intaa ku daray in dowladooda ay isha ku hayso oo si dhow ay loo socoto waxa ka soconaya dalka suuriya ee mas-uulkan turkiga ah sidoo kale waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee maamulka suuriya uu ku qaaday gobolka idlib ay ka soo horjeedaan waxa uu ku sheegay heshiiskii astana oo ay horey u gaareen iiraan turkiga iyo ruushka wuxuu intaa ku daray inay ka soo horjeedaan weerarada isirsifaynta la xidhiira ee sida gaarka ah loogu beegsanayo ee qabaa'ilka atraagta ah ee ku dhaqan waqooyiga ee dalka suuriya gaar ahaan manbaj iyo tali rafcad waxaana hadalkiisa ninkan laga dheehanayaa in dowladda turkiga ay raadinayso wax un mubarir ah iyadoo la ogyahay in ay jiraan ee dadaallo la ysugu soo dhoweynayo turkiga iyo nidaamka suuriya kuwaas oo uu garwadeen ka yahay ee ruushka waxaad la socotaa in dhowaan bashaar al asad uu booqday ee magaalada moscow ee caasimadda u ah dalka ruushka halkaasna uu kula kulmay dhiggiisa ninka lagu magacaabo valadimir putin iyagoona ka wada hadlay ee sidii uu turkiga uu u soo celin lahaa xiriirkii saaxiibtinimo ee kala dhexeeyey nidaamka ee dhigicabka ah ee dalka suuriya ee gumaaday boqolaalka kun ee dadka suniyiinta ah haddaan eegno dhanka maraykanka ee ee barta axios waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa mas-uul amerikaan ah in weeraradii mucaaradka suuriya ee xukuumadda dalka maraykanka ay ku noqotay mufaaja-o iyo waxay la yaabaan aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin cabdifitaax mar kale ayaan dib kuugu soo laaban doonaa een markan waxaan eegaynaa dhanka aya walaalka maxamed xasan alfaatix maxamed sannadda iyadoo la joogo in xogaga mucaaradka suuriya ay mar kale dib u soo ragaalceliyaan maxay ka dhigan tahay
waa maasantahay suhayb sidaan ognahay eh, dagaalka suuriya dhinacyo kala duwan eh, oo shisheeye u badan ayaa horinayay En, iiraan iyo ruushka aan eh, tusaale usoo qaadano ruushka oo kale wuu ku jabay eh, dagaalka ukrein saameyn badan ayuu ku yeeshay En, waxaa kale oo jirta in cadowga hadda maxraqo ay kasoo baxeen oo qaarkoodna weli jaxiimada dagaalka ee lugaha kula jiraan En, dagaalka ka socda mandiqada sham waa mid masiiri ah oo caalamka islaamka oo idil saameynaya waxaan ognahay in magaalada khaza wax ka badan sanad dagaal uu ku dhex marayo ciidanka yahuudda sahyuuniyadda oo reer galbeedka ka helaya taageero iyo xooga muqaawamada filistiiniyiinta En, dagaalka khaza isaga oo socdo ayaa haddana waxaa dilaacay dagaalkii lubnaan oo yahuuddu lubnaan ayay weerareen dagaalkii lubnaan isbuucii lasoo dhaafay xabad joojin ayaa en, laga dhaqangeliyey inkastoo weli aysan en, caga fadhiya ku taagnayn oo dhinacyadu ay isku turturayaan madaafiicda iyo eh, duqeymaha En, dagaalka waxaa qayb ka ah maraykanka oo aan ognahay in bariga suuriya ceelasha shidaalka ula wareegay En, dagaalka waxaa qayb ka ah eh, dowlado dawaaqiid ah oo imaaraadka carabta iyo turkiga ay qayb ka yihiin marka waa cadowgii oo istinzaaf ama dhiigbax militari iyo mid dhaqaale mar kale eh, uu ku soconayo dagaalkan hadda eh, xalab ka socdo horta waqooyiga suuriya istiraatiijiyad weyn ayuu leeyahay wuxuu isku xiraa en, xuduud badanada turkiga iyo ciraaq ayuu isku xiraa waana xalab oo kale waa magaalada dhaqaale ee wadanka Eh, haddana waa caasimada labaad ee wadanka ee ugu weyn waa magaalada warshadaha leh ee wadanka En, kasaafada sukaaniga ah iyo istiraatiijiyadda taariikh ahaan ay ugu fadhido ee muslimiinta sunniga ah ee wadanka suuriyana eh, lama soo koobi karo marka in xilligan eh, dagaalkee suuriya oo laga sii jeestay mararka qaar waxa uu ku sigtay eh, suuriya in la hilmaamay oo nidaamka bashaar al asad zamaamkii muwaadarada uu dib ula wareegay wadankii uu maamulinayay sharciyadiisii bugta ahayd la soo celiyey oo aan arkaynay al asad oo jiiddo ku sugan al asad oo eh, marka qaar dooxa ku sugan qaahiro tegayey shirarkii jaamacadda carabta kasoo muuqanayey iyo iiraan oo eh, iska maamulinaysa mandiqada waxaas oo idil hadda isbedel ayaa isbedel ayaa ku imaanaya haddii kooxaha hadda eh, mucaaradka suuriya ay xalab la wareegaan oo deegaanadii ay soo qabsadeen ay xajistaan eh, mar kale isbedel ayaa ku imaanaya habsami socodka loolanka ee mandiqada sham oo aan ognahay inay tahay mandiqad barakaysan oo loolanaduna ay sii jiri doonaan ilaa qiyaamu saacaha En maxamed ma la dhihi karaa sidii dagaalkii toddobadii oktoobar bilowday uu qadiyadda filistiin mar kale dib ugu soo celiyey saaxada caalamka ayuu dagaalkan ay hadda qaadeen xogaga mucaaradka dib ugu soo celin doonaa qadiyadda Suuriya.
aad iyo aad aad iyo aad En, ruuxdii wax iska caabinta ayaa eh, dib usoo noolaanaysa En, hadda waxaan arkaynay oo baraha bulshada lasoo dhigayay cashaairtii ama qabailadii eh, wadanka suuriya oo inta niyad yeeshay dib dagaalka ee usoo golaya waxaasoo idilna waxay u baahnaayeen midnimo Eh, shaykhul islaam ibnu teymiya raximahullah En, aqwaashiisa waxaa ka mid ahaa ina uu yidhi En, ummadda jihaadiysa ee cadowgeeda la dagaalamaysa En, ilaahay subxaana watacaala qulubteeda ayuu isku soo dumayaa laakiin marka jihaadka iyo halganka laga tago tafaruqa iyo kala tagsanaanta ayaa eh, soo baxaysa waana waxa maanta caalamka islaamka ka jira taas oo sababtay in magaalada ghaza eh, dad yar oo laba milyan oo ku nool eh, ummad milyaar ah iska daawanayso iyagoo xataa eh, eh, muslimiinta qaar ay awoodaan inay u gurmadaan dawaaqiida ay kala xireen marka ruuxda wax iska caabinta iyo kacdoonka ayaa mar kale dib usoo laabanayso mandiqada sham waxaana rajeynayaa in isbedel weyn halkaas uu ka yimaado biidnillaah cabdifitaax en kooxaha mucaaradka suuriya en waxay guulo ballaaran ka xaqiijiyeen furimaha dagaalka en dabcan xulafada al asad oo iiraan iyo ruushka ah ma laga yaabaa in nidaamka mar kale ay ku garabsiiyaan inuu dib u soo ceshto deegaanada laga qabsaday iyaga awooddoodana waase hadda aad baad u mahadsan tahay suheyb mar kale waxaan la soconnaa in nidaamka dhigacabka ah ee bashaar al asad ee markii ee lagu jebiyey dagaaladii labadii kun labaiyo tobankii labadii kun saddex iyo tobankii ilaa labadii kun afar iyo tobankii islamar ahaantaana lagu hareereeyey ee qasrigiisa gudaha magaalada dimashik ay u soo hiiliyeen ee iiraan ee ruushka iyo maleeshiyaadka shiicada ah ay isugu yeeray xisballah laakiin maanta wax badan ayaa iska bedelay ee mucadalada dagaalka waxaad la socotaa in maleeshiyaadka shiicada ah ee xisballah ee micyaha looga siibay ee dagaalka dalka lubnaan laguna khasbay inay gacanta taagtaan oo ay wadahadal qaataan islamar ahaantaana lagu amray in deegaanada ay saldhigyadooda ku yaaleen ee koonfurta dalka lubnaan gebi ahaanba ay ka guuraan waa ayna qaateen heshiiskaas dulinimada ah wayna aqbaleen deegaanadoodana waa ay ka soo baxeen marka xisballah hadda way dhaawacan tahay oo waa ay dhigbaxaysaa mana awoodo in ay fidiso gurmad la mid ah midkii ay fidisay sanadkii labadii kun afar iyo tobankii sidoo kale iiraan lafteeda waxa ay ku naafowday ee dagaalada ee dalka lubnaan halkaas oo looga dilay saraakiil badan oo jenraallo ay ka mid yihiin quwadda saddexaad ee caawinaysa nidaamka waa ruushka oo isagu hadda geysanaya duqaymaha lagu xasuuqayo dadka rayidka suniyiinta ah ee ku dhaqan gobolka xalab oo tan iyo arbacadii waxaan la socnaa in duqaymo bahalnimo ah uu ruushku ka geystay gobolka idlib ruushka laftiisa awood ahaan marka maanta loo barbardhigo sidii uu ahaa labadii kun afar iyo tobankii maanta ma ahan waxa uu isna ku dhiig baxay dagaalada uu kaga jiro dalka yukrain oo hadda socda wax ka badan laba sano ee ruushka waxaad la socotaa in gudaha loogu galay dalkiisa ee caasimadda moscow ay weeraro ka dhacayaan gobollo iyo deegaano ka tirsan ee dalkiisa ruushka oo ay gudaha u galeen ee ciidamada yukrainiyiinta kadib markii ay heleen ee diyaaradaha dagaalka ee f lix iyo toban ee maraykanka waa hagaag maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada xalab ee maanta xoogaga mucaaradka suuriya ku dhow yihiin inay gacanta ku dhigaan warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
xalab waa magaalo dhacda waqooyiga suuriya waana caasimadda gobol isla magacaas wata oo ah midka ugu dadka badan gobollada dalkaas suuriya sida ku catirkoob la sameeyey sanadkii labada kun koo iyo tobankii waxaa dadka ku dhaqan gobolka xalab ay iskugeyntooda ka badan tahay afar milyan oo ruux waa magaalo inta badan dadkeedu yihiin muslimiin sunniyiin ah waxaana sidoo kale degan kooxo shiico iyo nasaaro isugu jira nisbada ugu badan dadka ku dhaqan halkaasna waxay cirqiyad ahaan ku abtirsadaan qowmiyad asalkeedu yahay dalka armeniya kuwaas oo xalab u soo barakacay wixii ka dambeeyey waxay ugu yeedhaan dagaalkii koowaad ee adduunka tiro ahaan markay u soo qaxayeen waqooyiga suuriya waxay dadkaasi ahaayeen konton kun oo ruux sidoo kale waxaa jira akraad ama dad kurdiyaha oo degaa waqooyiga xalab halka deegaanada fogfog ee gobolkaasi ay sidoo kale degaan bulsho asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga markii aan eegno magaca waxaa xalab markii ugu horreysay magaceeda lagu qoray nidaamka ama qaab qoraalkii loo aqoon jiray mismaariga ee ka jiray boqortooyadii la odhan jiray ibla sanadku markuu ahaa kun iyo siddeed boqol waxay ka horreeyey miilaadiga inta u dhexaysa sannadihii laba kun ilaa saddex kun muddadii ka horreysay taariikhda miilaadiga waxaa xalab loo aqoon jiray magaca armaan iyo haliya kutubta boqortooyadii ashuuriyadana waxaa ugu qoran magaca khalaaba iyo khulwaan qarniga saddex iyo tobanaad ee ka hor miilaadiyada waxaa magaca magaaladan lagu xusi jiray kharab khalbuu iyo sidoo kale xalbuu sida ay masaadirta taariikheed tilmaamaan kadib markay kala qaybsantay boqortooyadii alexandarkii ka soo jeeday maqduuniyada ee ka jiray magaaladan waxa ay la magac baxday birwa kaas oo ah magaca halkii uu ku dhashay aabbihii dhalay boqorkaasi macno ahaanna wuxuu magacaasi tilmaamaya magaca dhulka nuxaasta casriyadii xigeen magacaas ayuu ahaa gaar ahaan xiliyadii yuunaanka rumaanka iyo bisandiyiinta waxaa dhanka kale la sheegay in magaaladan uu dhisay nin giriig ah oo lagu magacaabi jiray nektur oo lagu naaneysi jiray salooqaskii koowaad kaas oo la sheegay inuu ahaa aasaasaha boqortooyadii ku caanbaxday magaca saluuqiyada markii ay magaaladani caasimad u noqotay boqortooyadii yaxmaad oo iyadana ka mid ah mamaaligtii ka soo dhismay waqooyiga suuriya intii lagu guda jiray alfiyadii labaad ee ka hor miilaadiyada ama qiyaastii kun iyo siddeed boqol ee taariikhda ka hor waxay magaaladu heshay magaca xalab ama xalaba waxaana la sheegay in kelimadaasi ahayd mid la carabiyeeyey oo asalkeedu yahay siryaaniga oo ka mid ah luuqadaha seemiga ee xilligaas ku faafsanaa mandiqada bariga dhexe waxaa xalab lagu macneeyey magaalada cad maadaama ay leedahay dhagaxaan cadcadaan ah caradeenu caddahay halka qaarna ay sheegaan in xalab ay ka timid asal ahaan luuqadda araamiga oo iyadana ka mid ah luuqaadka saamiyada oo ay ku jiraan afaf kala duwan oo soo caanbaxa muddadaasi kasii horeysay taariikhda miilaadiga sidoo kale waxaa jira aragtiyo kala duwan oo intaa ka badan waxaana sheegay in xalab uu yahay magac loo celiyo luuqaddii hore ee saamiga loolana jeedo tilmaan ku aadan goob macbad ah oo ku taal magaalada halka riwaayad kalena ay sheegayso in magacaas uu ku yimid in nebi ibraahim calayhi salaam uu arigiis ku lisan jiray halkaasi dadkana ku sadaqaysan jiray hase ahaatee waxaa jira kuwa ka hor imaanaya aragtiyadan islamarkaana sheegaya in nebi ibraahim iyo dadka xilligaasi ku noolaa shaam aysan ahayn kuwa carab ah balse waxaa loo badiyaa in asal ahaan magaca xalab uu yahay luuqadda cibraaniga ama siryaaniga oo labaduba ah kuwa u dhow luuqad ahaan dhanka carabiga waxaa jirta riwaayad kale oo iyadana soo dhoweysa sababta magaaladan taariikhiga ah ay ku qaadata magaca xalab taas oo magacan sii raacisa ashahbaa waxaana la sheegay in asal ahaan ay ku timid in nebi ibraahim calayhi salaam uu lahaa sac magaceedu ahaa ashahbaa taas oo lahayd midab aad u cad wuxuuna deganaa xalab markii uu caanaha ka lisayana waxay dadku u kala tartami jireen cabidda caanahaasi iyagoo odhanaya xalab ashahbaa kelimada shahbaa waxaa la sheegaa in asalkeedu carabi yahay macno ahaana loola jeedo shayga midab ahaan caddankiisu aad u muuqdo waxaana markii ay carabtu macno u raadiyeen kelimada xalab ay ku sii dareen ereyga ashahbaa si ay daliil ama caddeyn ugu noqoto carada cad ee dhulkaasi taariikhahaan xalab waa magaalo la degan yahay muddo dheer oo dhanka kale aan si rasmi ah loo ogeyn da'deeda waxaa sidoo kale la sheegay in dadkii ugu horreeyey ee degaa guryahooda ka dhisteen buur yar oo ku taal bartamaha halka ay dhacdo magaalada waqti xaadirkan waxaana adkaanaysaa in la xadido muddada fog ee ay dhisan tahay maadaama la deegaamaysta kol aan dhoweyn oo kumanaan qarni ah waxay caasimad u soo noqotay boqortooyooyin dhisnaa ka hor taariikhda sida dowladdii camuuriya waxaana sidoo kale maamuladii kasoo taliyey ka mid a xafiyiinta kuwii masaarida oo ay kasii dambeeyeen miitaaniyiinta ka hor inta aysan dib ugu soo noqon talada xafiyiinta kuwaasoo goordambe ka dhiga goob madax bannaan oo qaadata magaca imaaradooda intaas kadib horaantii qarnigii saddexaad ee ka hor taariikhda miilaadiga waxaa magaaladani qabsaday qolihii saluuqiyiinta casrigii masiixiyadana waxay xalab noqotay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee nasaarada magaceedan xilligaas wuxuu ahaa xalabuun iyadoona xarun u noqotay isku socodkii kolonyooyinka muddadii ay halkaasi ka talinaysay dowladdii bisandiyada ka hor inta uusan sanadkii shan boqol iyo afartankii miilaadiyada la wareegin magaaladaasi saasni khasro oo ahaa boqorkii farisiyiinta xilli ay taariikhda hijriga maraysay lix iyo toban ayuu magaaladani fatxiga islaamiga ka dhacay waxaana furtay ciidamadii muslimiinta ay hogaaminayeen labadii saxaabi ee waaweynaa abuu cubayda ibnuljarax iyo khaalid ibnulwaliid allah ka waraali noqdee kolkaas kadib ayay magaaladu heshay magaceedii hore ee xalab waxaana albaxnimo ku tallaabsatay muddadii uu islaamku gacanta ku hayey gaar ahaan waxay xaqiijisay horumaro dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda iyadoona ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsanaa xilligii dowladdii umawiyiinta waxaa muslimiinta u suura gashay in ay muddo kooban gudaheed islaamka iyo afka carabiga ay ku faafiyaan magaalada xalab waxaana luuqadda siryaaniga la sheegaa in aysan sidaas uga fogeen carabiga xilliga amawiyiinta iyo dowladda cabaasiyadaba waxaa si aad ah magaalada looga hadlayay luuqadda siryaaniga waxaana kobac dhinacyo kala duwan sida dhanka fikirka ilbaxnimada iyo dhaqankuba ay ku tallaabsatay xalab waxaana noqotay magaalo ku soocan labis iyo dhar gaar ah oo ay caan ku ahaayeen dadkeeda dhismayaasha iyo masaajidan waxay ahaayeen kuwo si gaar ah loogu soo raaco waxaa casrigii dahabiga gaar ahaan qarnigii tobnaad ee miilaadiga ay magaaladu martigelisay horumaro badan oo dhanka cilmiga caafimaadka iyo sidoo kale suugaanta waxaana ka soo baxay culimo iyo rag ee taariikhdu waarisay magacyadooda sidoo kale waxay muddadaasi la kulmaysay weeraro uga imaanayay bisandiyiinta kuwaas oo goor dambe qabsay masaajideeda burburiyey guryaha islamarkaana xasuuqay dadkeeda baabi'intaasina waxaa sii dheeraa xarigga haweenka iyo carruurta xilligaas wixii ka dambeeyey waxa ay magaaladu saldhig u noqotay isbeddelo ka dhan aha gaaladii nasaarada iyadoona tusaale u noqotay iska caabinta duulanada saliibiga waxaana sanadkii kun boqol afar labaatankii miilaadiga ka soo baxay amaadudiin zanki kaasoo ku hor sugnaaday go'doominta iyo cadaysyada kaga imaanaya gaalada waxaana hogaamiyahaasi masiiradiisa kaga dambeeyey wiilkiisa nuurudiin zanki markii uu dhintayna waxaa magaalada la wareegay ayuubiyiinta waxaana muddadii ay maamulayeen magaalada ay martigelisay horumaro badan dibna u soo ceshatay booskeeda ganacsi maadaama ay ahayd xarun muhiim ah oo u dhexaysay yurub iyo aasiya waxay sidoo kale dib u dhiseen qalcadii ay lahayd magaalada iyagoona weyneeyey suuqyadeeda iyo deegaanadii hoos imaanayey halkay aasaaseen madaaris sunni ah si ay uga hortagaan faafitaanka madhabkii shiiciga ee ay faafinayeen qolihii loo yaqaanay xamdaaniyiinta sidoo kale waxaa magaaladan ay marar badan weeraro rogaal celis ay kala kulantay ciidamadii maqoolka sanadku markuu ahaa kun laba boqol iyo lixdankii miilaadiga waxaa ciidamadaas ay la wareegeen magaalada oo ay dileen shacabkeeda halkay amni darro iyo fasaadka ku faafinayeen hase ahaatee heesashadoodaas ma aysan qaadin muddo dheer oo waxaa magaalada ka saaray mamaaliigtii kuwaasoo dib ugu soo celiyey xukunkii islaamka kadibna ku dhawaaqay in maamulkeeda uu ka madax bannaan yahay dowladdii dhexe ee boqortooyadooda mar kale ee sanadku markuu ahaa kii dib usoo weerareen maqoolka kadib markii ay soo qabsadeen dhulkii anaadool islamarkaana xasuuqo usoo geysteen shacabkii turkumaanka ee deganaa halkaasi hase ahaatee waxaa dib ugu soo noqday oo ka hor yimid hogaamiyihii caanka ahaa ee daahir baybaras kaas oo wajahay culammadaasi islamarkaana ka saaray magaalada iyagoo jabay isku dayadii maqoolka ee ahaa la wareegitaankooda magaalada kuma aysan joogsan halkaasi waxaana mar saddexaad kii ay kusoo rogaalceliyeen magaalada oo ay u geysteen burburin xooggan oo lagu kala soocin guryaha masaajidda iyo sidoo kale suuqyada waxaana argagax ku beereen shacabkii kuwaas oo u barakacay dhanka magaalada dimashik si ay uga badbaadaan shartii maqoolka hase ahaatee waxaa allah fadligii hogaamiyihii mamaaliigta ay sayfuddiin qalaawuun soo daarsaday culamo xoogan oo markii ay maqoolka ka war heleen ku dhaqaaqeen tallaabo ay kaga baxayeen magaalada waxaana firxad iyo baqacaray kaga gudbeen webiga alfuraad oo ay gadaal kasii mareen qarnigii afar tobanaad waxay magaaladu la ildarnay daacuun si aad ah ugu faafay gaar ahaan sanadkii waxaana qarnigii shan iyo tobanaad markii la gaaray magaalada ku duulay hogaamiyihii maqoolka ee la oran jiray timorlink kaas oo xasuuq ba'an oo aan ka liidan kuwii hore ay u geysteen ciidamadooda kula kacay shacabkii deganaa magaalada xalab markii ay ka baxeen maqoolkana waxay muslimiintu bilaabeen inay si tartiib tartiiba ugu soo noqdaan qarnigii shan iyo tobnaad waxaa magaalada haystay cuhmaaniyiinta kuwaasoo dib ugu soo celiyey bilicdeeda iyo dhismayaasheeda waxayna noqotay caasimaddii saddexaad ee cuhmaaniyiinta marka laga yimaado labadii magaalo ugu muhiimsaneed oo kale ahaa quslandiiniya iyo qaahira xalab waxay sidoo kale ahayd xarunta wilaayada xalab iyo caasimadda suuriya oo usii dheeraed in ay ahayd magaaladii ugu muhiimsaneed dhanka ganacsigii bari iyo galbeedka markii ay safaaradihii reer galbeedka ku yeeleen magaalada istanbul waxaa shaqooyinka qunsuliyadeed ee muhiimka ka soconayeen magaalada xalab oo tirada dadkii ku noolaa xilligaas ay ahayd konton kun oo ruux waxaa muddadii magaalada xalab ay maamulayeen cuhmaaniyiinta dib looga dhisay suuqeedii muhiimka ahaa oo la waasiciyey waxaana la suuqgeyn jiray halkaasi misena uu suuqaasi kulmin jiray xariirtii faris iyo sidoo kale filfishii hindida waxaana magaalada laga dhex furay safaarado iyo sidoo kale xarumo ganacsi oo laga lahaa waddamo kala duwan iyadoona yurub ay qayb ka ahayd dhinacyadii xafiisyada ku lahaa magaaladaasi waxaa magaalada dimashik ay saaxada kusoo noqotay islamarkaana caasimadda suuriya laga dhigay markii la furay kanaalka asweys kadib markii uu dhacay heshiiska waxay ugu yeedhaan lazon iyo sakis biko kadib dagaalkii koowaad ee dunida waxay reer galbeedku ula baxeen waxaa magaalada xalab ay ka go'day gobolladii ugu muhiimsanaa ee deriska la ahayd sida ciraaq turkiga iyo magaalo xoobeedda iskandarona waxaana saameynta goonisataageeda kaga sii dartay sanadkii kii markii dekedeedii muhiimka ahayd laga dhigay mid ka go'an oo aan xiriir la lahayn magaalada iyadoo la kulantay caqabadahaasi waxaa dhanka kale magaaladu ay iska sii wadatay horumarka iyo dhanka warshadaha iyadoona tartan uu kala dhexeeyey magaalada caasimadda ee dimashik waxaana tirada dadkeeda ay sii korortay horaanta qarnigii labaatanaad ee lasoo dhaafay iyadoona martigelisay barakacyaal kusoo qulqulaya halkaasi sanadkii kii waxaa magaalada ka bilaabatay marxalad kale kadib markii uu faransiiska oo gumaysi ku haystay dalkaasi uu bilaabay inuu kala qaybiyo kana dhigo gobollo ay sahlanaanayso in la maamulo dadka suuriyaanka ahna loo xakameeyo saddex sano kadib xilligaasi waxaa lasoo bandhigay in la sameeyo nidaam dowladeed oo federaali ah waxaana lasoo jeediyey in caasimad laga dhigo magaalada xalab hase ahaatee waxaa durbadiiba caasimadda loo bedelay dimashik iyadoona uu madax ka noqday subxi barakaat alxalabi kii waxaa la burburiyey nidaamkii federaaliga iyadoona xalab ay noqotay gobol gaar u taagan laadiqiya ay iyadana laga dhigay gobol kale hase ahaatee waxaa sanad kadib magaalada suweyda ka dhacay kacdoonkii suuriya waxaana baarlamaankii ka dhisna xalab uu ku dhawaaqay inuu ka go'ay dimashik waxaa sidoo kale xalab ka qarxay kacdoon uu hogaaminayo nin lagu magacaabi jiray ibraahim hanaanu waxaana kacdoonkaas ku burburay mashaariicdii faransiiska iyadoona ay dhaceen isku soo baxyo waaweyn oo jaray waddooyinkii muhiimka ah ee aadayay baarlamaanka waxaana maalinkaas lagu wada inay dhacaan codbixinno lagu soo saarayo go'aano cusub sanadkii kiina xalab waxay qayb ka noqotay jamhuuriyaddii xilligaas ka dhisneed suuriya sanadkii dii waxaa suuriya ay madaxbanaanida waxaa loogu yeero ka heshay faransiiska iyadoona la dhisay xukuumadda hogaaminayo boqor faysal kii markii uu qarxay kacdoonkii suuriya waxay xalab mar kale noqotay mid ka mid a canaawintii ugu muhiimsanaa ee wararkii ka imaanayay suuriya waxaana isku soo bixii ugu horeeyey ee ka dhan ah nidaamka bashaar al asad uu ka dhacay xaafadda saakhuur kii agosto ee sanadkaasi waxay ahayd maalin jimco oo ay kacdoonwadayaashu ula baxeen magaca la narkaca ilaa lilaah kadibna waxaa sii xoogeystay isku soo baxyadii ka dhanka ahaa nidaamka nusayriga bartamihii kii waxaa xoogagii kacdoonwadayaasha ee suuriya ay la wareegeen toddobaatan boqolkiiba magaalada oo ay ku jireen in ka badan soddon xaafadood oo ka dhigan qaybta bari ee xalab kuwaas oo qaarkood ku yaala qaybta qadiimiga ah iyo xaafadaha taariikhiga ah ee magaaladaasi qaybta bari ee xaafadaha xalab waxaa lagu sheegay inay yihiin manaadiq ama aagag faqiir ah marka loo eego qaybta galbeed oo ay gacanta ku hayeen malishaadka nuseeriyada waxaana xaafadaha bari ee labada kun laba iyo tobankii ilaa afar tobankii ay la kulmayeen duqeymo cirka iyo kuwa dhulka ah waxaana labada kun afar tobankii ee ciidamadii bashaar al asad ay bilaabeen inay haamaha qarxa ee tananka ay ku duqeeyaan deegaanada bari ee xalab taasoo keentay inay barakacaan dad kor u dhaafaya shan boqol oo kun oo ruux toddobaadadii ugu horreeyay ee duulaankii militari ee ruushka horaantii labada kun shan iyo tobankii waxaa nidaamka al asad uu sheegay in hadafkiisa ugu muhiimsan uu yahay sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa xalab kadibna uu sii wadi doono xamladiisa labada kun lix iyo tobankiina waxay maliishaadka nasiirada la wareegeen waddada muhiimka ah ee castello waxaana sidaas xalab ku noqotay meesha ugu muhiimsan ee dad badan ay ku nool yihiin ee saameynta uu ku yeeshay go-doonka ay soo wareegeen maliishaadkaasi maadaama masaaxo ahaan lagu qiyaaso magaalada xalab soddon kilomitir oo squire ah haddaba magaalada xalab waxaa ku yaal goobo istaamo taariikheed oo ka yimid cusuurtii hore waxaana sidoo kale ka soo jeeda magaaladan shakhsiyaad badan oo haldoor ah kuwaasoo taariikhda aqoonta ilbaxnimada iyo halgankaba uga jira baal dahabi ah shakhsiyaadkaasi waxaan ka soo qaadan karnaa suleymaan alxalabi kaasoo ah suleymaan bin moxamed amiin oo deegaanka kuukaan ee xalab ku dhashay sanadkii kun toddoba boqol toddoba iyo toddobaatankii islamarkaana ahaa arday wax ka soo bartay jaamacadda ashar waxaa alxalabi loo nisbeeyey in uu howlgal ikhtiyaal ah ku dilay jenaraal faransiisa oo loo magacaabo kryber kaasoo ah hogaamiyaha xamladii faransiiska ee masar xilligii nabileon bombart waxaa suleymaan loo dilay qaab fool xun welina qayb ka mida lafaha jirkiisa waxaa lagu keydiyaa madxaf ku yaal magaalada baariis ee faransiiska inkastoo ay shacabka magaaladan ay laba qarni kadib weli dalbanayaan in lafahaasi loo soo celiyo si ay uga asaan halkii uu ku dhashay suleymaan alxalabi si kastaba ha ahaatee xalab waa magaalo taariikh ku leh waxaaska caabinta islamarkaana halgan uu joog ah taasoo keenaysa in ay saaxada ka muuqato tan iyo qarniyo badan wixii ka dambeeyey soo iftixa islaamka wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh